bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo caawa idan hayo waxaa ka mid ah shirkii madaxda midooda afrika ee xaaladaha dalalka afrika looga hadlayay ee ka socday magaalada bahardaar ee dalka etoobiya ayaa lagu soo waramayaa in lasoo gabagabeeyey guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa waxa uu furay tartan qur-aan akhrisa oo ay ka qayb galayaan ardayda ka kala timid gobolka dalka shir looga hadlayay dhaqaalaha caalamka oo uu ka qayb galay wasiirka maaliyadda ee soomaaliya ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada washington d c ee waddanka maraykanka horjoogay ka tirsan kooxda argagixisada ee al-shabaab ee isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ka howlgala bariga gobolka galgaduuda ciidanka xoogga dalka taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna ee dhinaca bariga galguduud waxa uu si kooban uu markaasi uga hadlaya maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab ee isku soo dhiibaya ciidanka xoogga dalka ee gobolkaasi ku sugan gaar ahaan howlgalladii ugu dambeeyay deegaanadaasi ciidamada xoogga dalka ay ka sameeyeen gobolka shabeellaha hoose iyo gobolka galgaduud gaar ahaan magaalada cadaadana waxaa laga xusay toddobaadka dhirbeerista soomaaliya oo ku beegan toddoba-iyo tobanka bisha abriil wararka dibaddana waxaa ka mid ah tirada dhimashada ee ka dhalatay dhulgariirkii baaxadda weynaa ee ka dhacay dalka egwador ayaa sare usii kacday iyo sidoo kale shirweyne ay isugu yimaadeen waddamada soo saara shidaalka oo ay uga wada hadlayaan suuragalnimada in la xafido wax soo saarka shidaalka ayaa lagu soo waramayaa in uu wajahay dhibaato la xidhiidha kala duwanaanshaha u dhexeeya sacuudi carabiya iyo sidoo kale dalka iiraan waa habeenimo axada isniin ay soo galaydu taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba-iyo tobanka bisha afaraad sanadka labada kun lix iyo tobanka intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a qodobada warkeena habeenimo ee raadiyo muqdisho kuwada ugu door karoonaa kusoo dhawaada warkii oo fidsan wararka ka imaanaya waddanka etoobiya waxay sheegayaan in magaalada bahardaar ee dalkaasi etoobiya lagu soo gabagabeeyey shirweynihii waddamada afrika ay halkaasi uga socday madaxweynayaasha dalalka afrika waxaana shirkaasi looga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin amniga qaaradda afrika iyo sidoo kale arrimaha dhaqaalaha waxaana sidoo kale waxyaabaha shirkaasi diiradda lagu saaray ka mid ahaa xaaladda waddanka burundi soomaaliya shirkaasi waxaa uga qayb galay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaana shirkaasi looga hadlayay xaaladda dalalka afrika sidoo kale dalka burundi oo xasarado ay ka dhaceen oo dad kun qof ku dhowna ay ku geeriyoodeen rabshadihii ka dhaceenna shirka ayaa lagu soo hadal qaaday inta uu socday waxaana hogaamiyaasha ama madaxweynayaasha dalalka midooda afrikana ay intii shirkaasi uu socday ay ka doodeen xaaladaha dalalkaasi iyo sida amniga dalalkaasi ay isaga kaashan karaan iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo sidii looga adkaan lahaa iyadana soomaaliya ay ka mid tahay dowladaha guulaha ka gaaray la dagaalanka kooxa argagixisada oo dalal badan oo afrika ah dhibaato ku haya laakiin waxaa shirkaasi lagu ammaanay dowladda soomaaliyeed iyo guulaha ay ka gaartay la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kale fulinta howlgallada qorshaysan ee looga hortegayo maleeshiyaadka naflacaariga ee ku dhuumaalaysanaya tuulooyinka hoodka oo ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalkeena iyo kuwa maraykankana ay si gaara isaga kaashanayaan sidii loo ciribtiri lahaa maleeshiyaadkaasi wararka ka imaanaya magaalada washington ee dalka maraykanka ayaa waxay sheegayaan in maalmihii lasoo dhaafay shirkii looga hadlayay dhaqaalaha caalamka uu halkaasi kusoo gabagaboobay waxaana soomaaliya uga qayb galay shirkaasi wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya waryahayga waqooyiga america alaaba inooga soo warama liibaan xuseen oo shirkaasi u tagay magaalada washington ayaa wararkii ugu dambeeyey kasoo diray
shirkan oo muddo maalmo ah ka socday magaalada washington ee dalka maraykanka islamarkaasina looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha caalamka ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada washington d c ee dalka maraykanka adoo laga soo saaray qodobo aada u muhiima muddadii uu socday shirkaasi ayaa waxaa jiray shirar kala duwan oo ay isugu yimaadeen wasiiradaha maaliyadaha dalalka caalamka uuna ka mid ahaa wasiirka maaliyadda dowladda federaaliga ee soomaaliya mudane maxamed aadan ibraahim waxaana looga hadlayay kaalinta horumarka dhaqaale ee dunida ay ku leedahay waxbarashada gaar ahaan sidii haweenka ay door uga qaadan lahaayeen dhanka waxbarashada shirka maaliyadda dowladda federaaliga ee soomaaliya oo hadal ka jeediyey shirkaasi ayaa si weyn uga hadlay horumarka dalka soomaaliya ka jira dhinacyada siyaasadda dib u dhiska iyo horumarka dowladnimada iyo horumarka maamulka maaliyadda
Today I'm very pleased to advise you that less than 5% uh, the terrorism groups are controlled. Yes, we're still suffering terrorist attack in a number of uh, uh, civil centers uh, and it's a global phenomenon. But we are very comfortable and we are very confident we will eventually defeat the terrorist groups in Somalia.
dhanka kale xildhibaan dr cilmi maxamuud nuur oo ka mid ah guddiga maaliyadda ee baarlamaanka soomaaliya kana mid ahaa wafdigii wasiirka ayaa waxaan ka weydiiyey muhiimadda shirarkan u leeyahay soomaaliya
waxaa runtii aada ii soo jiitay kulankii gaarka ahaa ee soomaaliya ee arrimahaas looga qabtay sidii dhaqaalaha soomaaliya dib loogu soo yegleeli lahaa ama wax lagala qaban lahaa nidaamkiila farsamo waxaa loo qabtay shir gaar kaasoo madaxda ugu sarreysa bangiga adduunka iyo in ka mid a oo la yidhaahdo doctor mascuud ayaa wuxuu yidhi waxaa aada ii soo jiitay baaxadda lagaga soo qayb galay horeyntaygu lahaa laakiin haddana boqolaal baa kasoo qayb galay baaxadda lagaga soo qayb galay iyo dareenka muxuu ahaaye rabitaanka in wax loo qabto soomaaliya ee markaasi ee la muujiyey sida daacad loogu yahay markaasi muxuu aha cid waliba u cabirtay inay xilligan ay diyaar u tahay oo niyad wanaaguu ku jiray taasaa runtii wuxuu yidhi waxay ahayd wax mugtay nagu cusub sida soomaaliya muxuu ahay loogu heelan yahay dowladda soomaaliya ayaa dadaal uga jirta sidii ay uga guulaysan lahayd horumarka dhinacyada dhaqaalaha iyo hanaanka dowladnimo iyadoo taageero ka helaysa dowladaha caalamka ban xussein warbaahinta qaranka soomaaliya washington d c
yahay waryahayga liibaan xuseen oo inooga soo warma waqooyiga america isagoo ku sugan magaalada washington ee dalka maraykanka ayuu warkan kasoo diray shirka arrimaha dhaqaalaha caalamka looga hadlayay ee ka dhacay magaaladaasi lana soo gabagabeeyey horjoogyo ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ayaa waxa uu isku soo dhiibay ciidanka xooga dalka ee ka howlgala ama howlgallada ka wada bariga gobolka galgaduud taliyaha ciidanka xooga dalka gaashaanle axmed maxamed tredishe ee bariga galguduud ayaa waxa uu si kooban uga wareystay ama si kooban looga wareystay horjoogahan ka tirsanaa maleeshiyaadka al-shabaab ee ciidanka xooga dalka isku soo dhiibay waxaana wareystay waryahayga cabdishakuur cali axmed oo marka hore weydiiyey horjoogahan iyo halka uu isku soo dhiibay waxaa halkan awal joogi jiray niman oo kooban oo ka tirsanaa ururka ugus nimankiina way iska carareen oo halkan way ka carareen markii maxaanku yidhaahdaa ciidamada dawladda iyo ciidamada amisan bay u soo dhawaadeen kadib waxay noqdeen dad kala firxada oo kala dhuunta iyaga laftigooda qaarkood hadda ayay naga soo xarxariireen qaarna maxaanku yidhaahdaa way noo yimaadeen sida maxaanku yidhaahdaa in la yidhaahdo axmed maxamuud afrax axmed baash oo ahaa ku-xigeenka madaxa sakaawaadka deegaankan oo maxaanku yidhahdaa ay nimankan al-shabaab ay ku magacaabaan ay dadka ay jagada beenta ay u dhiibaan ay shacabka kula dagaalamaan hadda ayuu isu soo dhiibay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo amisom gacantooda isu dhiibay isagoo kasoo baxsaday wixii beenta ahay oo nimankan al-shabaab ay ay ku magacaabeen oo beenta ahaa oo shacabka maxaan ku raha lagu dhibaateeyo loogu talagalay waaya marka ma horjoogihii ugu horreeyey ee kooxdaasi ka tirsan oo isku soo dhiibay ciidanka miyaa
hadda wixii hadda waa shaksigii ugu horreeyey oo soo dhiiba
taliyaha ciidanka xoogga gaashaanle axmed maxamed tareedi oo galguduud ku sugan waxauna taliyahan uu yahay taliyaha qeybta bariga gobolkaasi galgaduud oo ka hadlayay horjoogahan maleeshiyaadkan ka tirsanaa argagixisada isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka dhinaca kalena isla horjoogahan ayaa waryahiga cabdishakuur cali axmed waxa uu weydiiyey waxa uu u qaabilsanaa kooxdaasi naflacaariga ee hadda gobolkeeda uu sii dhacayo ka hor intuusan isku soo dhiibin ciidanka xoogga dalka ee gobolkaasi ku sugan iyo wixii uu ku magacaabnaa
waxaan u qaabilsanay sakawaadka inaanu soo aruurino oo aan u keenno adna caamila liigi ayna yidhiheen noogana ay dhahaan marka rebli ay gacantooda galeen codkaa kor ugu qaad ma- maxaa sababay inaad soo dhiibto
waxaa sababay awalba aniga jeclaan ama raqnimo meesha kuma tegin ma yeesho marka ma yeelina ihee nafta marka waa macdahay haddii marka nafta loo yimaado waxaad ku badbaadi karta in aad ku badbaadiso waaye sidaas marka aan arkay ee, ciidamada qaranka soomaaliyeed marka ay yimaadeen wadanka wixii oo awel ayagu rabitaan iyo hami u galana waa iska waa iska cadareen ee, jadiid iyo qasab lagu guyo meeshana waa ka soo noqdeen marka dadkaasaa kamid ahaayo aniga hadda aan usoo hormaray waayahay marka een, sidee kuugu suura gashay inaad isku soo dhiibto
nin oo reer baadiyo oo xoog dhaqataan aniga marka horeba ahay marka dadka oo labiska wato oo qoriga wato oo magaalayaasha ku jiray kamid ma ahayn haddii aan aniga howlka ku jiro aan jaanis helay qarankana uu yimid aniga carneen nimankii oo annaka namad hamowshay in aan kasoo laabto sidaasaan ayaan aan waqti igu saamaxay oo howgaan ku jiray markii hore sidee lagugu qasbay sidee ku dooratay inaad kooxda ku biirto
Ee, tuulo oo aan deganayna nagu yimaadeen hadday nagu yimaadeen inala hareereeyana waa nala warsaday waxaana la yidhi shaqadaan qabada ma qaba karnaan ku idhi aniga oo marka horeba ma qaba karaan idhi kabacdi nimanka layla qabtaa waxay yidhaahdeen adiga dhimasho ha ka dooranin shaqadan ee, nimankan waxaa waaye sida oo adduunya naga he marka shaqadan sida ay aniga waxaan qabana nala qabo
wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa waxa ay ka qayb galeen kulan looga hadlayey iskaashiga iyo midnimada soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada muqdisho muxidiin macalin cabdulle ayaa ka qayb galay shirkan waxa uuna ka diyaariyey warkan kulankan oo ay ka qayb galeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga xildhibaano wasiiro hore iyo qaybaha kala duwan ee dhallinyarada oo ay hogaaminayaan ururka dhallinyarada qaranka soomaaliyeed ayaa lagu taageerayey shir bishii maajee sanadkan dhallinyaradu ay ku yeesheen magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose xubnaha ka qaybgalay kulanka ayaa dhallinyarada u muujiyey doorka ay ka qaadan karaan horumarka dalka iyadoo dhallinyaraduna ay ifiyeen laga maarmaannimada inay helaan doorkooda loona madax bannaaneeyo ka tashiga ayahooda gudoomiyaha ururka dhallinyarada qaranka soomaaliyeed faadumo cabdi warsame ayaa bilowga kulanka ka hadashay muhiimadda shirkii kismaayo uu lahaa dhallinyarada soomaaliyeed Een, waxay ahayd in dhalinyarada soomaaliyeed ay ka madax banaanaa- ka madax banaanaadaan cabsiyo badan iyo arrimo badan oo ay inta badan dhahaan xor uma ihin fikradeenna xor uma ihin waxyaabaha aan qabsanayno iyo weliba shirkii ka dhacay muqdisho oo ay u arkeen inuu ahaa mid aysan door muhiima ku lahayn Een, sidaa daraaddeed waxay garteen in shir ay samaystaan waxaa ka soo baxay afar iyo toban qodob een, waxauna ahaa shir xaqiiqda dhalinyarada soomaaliyeed ay ku qanceen ee qaabku u dhacay waana tan caawa aada nooga mahadcelinaysaan guushaas Een, sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyay dhalinyaradii jubbaland ee iyagu doorka muhiimkaa ka qaatay shirkaas xildhibaan mustaf sheekh cali dhuxulow iyo injineer cabdiraxmaan yiriisow oo labaduba wasiiradii warfaafinta soo noqday ayaa dhallinyarada bogaadiyey una muujiyey sida muhiim ay ugu yihiin samata bixinta dalka
runtii ujeedka iyo barnaamijkan la soo dhawey waana taageera waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan dhallinyaradana ku faraxsana runtii ay waqtigooda geliyeen oo runtii ay waqti fiican ay ay geliyeen iyo ana og xaaladaha lagu shaqeeya dowla dalka jira marka waxaa fiican marka meel la isugu yimaado ee, fikirka caawa la bilaabo ah inaan madaxda qudbayn ee dhallinyarada dhegeysta aada ugu fiican yahay marka waxaa la rabaa dhalinyaradu inay isu timaado isu tanaadulsho isla shaqeeyaan soomaalidu markaad fiiriso shaksi shaksi qof walbo qof ka macaan ma laha qof walba qof ka fiican ma laha laakiin cilladdu waxay tahay qof walba isagaa raba haddii urur la samaynayo inuu madax ka noqdo isagaa raba haddii wax la wado inuu dareewal ka noqdo isagaa raba in maaragtay wax walba uu shaqeeyo taasna runtii eh, waa laga fiican yahay ugu dambayn wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga mudane cismaan aadan dhuubow ayaa taageeray dadaalada ay wadaan dhallinyarada soomaaliyeed oo ay horseedka u yihiin ururka dhallinyarada qaranka soomaaliyeed ee shirka oo wadan kuleeyahay ama si gaar lagu soo dhaweynaya heshiiskii dhinaca dhalinta guud ahaan magaalada ma- maamulada ay ku gaareen magaalada kismaayo ee runtii waa mid aada farxad u leh
waxay ka duwan tahay magaca dhalinta marka hore iyo maanta caawa awoodibno sababtan waxay tahay iyada oo bilowday siyaasad xun leh oo shacabka gaar ahaan dhalinyarada u geenaysa ma wasaarad ahaanba waddo hor leh oo albaab hor leh oo mustaqbal hor leh aan dareen ka qaadayna aan ku wada shaqeyno ama shaqaadka si toosa aan kala ogan haddii aan leedahay muxyidiin macalin cabdulleysan t v
degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoosena waxaa lagu qabtay ah, munaasabad ah, ku saabsan toddobaadka dhirbeerista oo ku beegan toddobiyo tobanka abril munaasabadaasina waxaa warkani kasoo diray waryahayga xasan maxamed abikar xasan matoore oo afgooye ku sugan
xuskani lagu maamuusayay maalinta dhirta dalkeena oo degmada afgooye lagu qabtay ayay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo kan degmada afgooye mas-uuliyiinta wasaaradda dhirta iyo daaqa iyo xanaanada xoolaha koonfur galbeed soomaaliya oo uu ka mid ahaa wasiirka wasaaradda wasiirka wasaaraddaasi mudane madoobe nuunow maxamed waxaana madasha lagu xusayey maalinta dhirta dalkeena ka hadlay madaxdii kasoo qayb gashay oo iyagu ku dheeraaday dhibaatada ka iman karta marka la xaluubsho dhirta iyo caafimaadka ay u leedahay deegaanka isku duwaha wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed oo isna ka hadlay xuska maalinta dhirta dalkeena ayaa ku booriyey shacabka koonfur galbeed in qof waliba uu dhir ku beero wejiga hooyigiisa iyo goobaha laysugu yimaado oo uu sheegay inay tahay labo faa'iido midna bii-ada iyo deegaanka u caafimaad tahay islamarkaana ka mid tahay bilic soo celinta magaalooyinka
runtii maanta waa maalin weyn waa maalin qos leh oo adduunku taariikh u leh waa maalinka toddobiyo tobanka abriil waa maalinka dhirta maantay waa laba farxadood gobolka shabeellada hoose laba farxadood ay u tahay maalinkii dhirta laga hadlayey iyo wasiirkii oo maamul goboleedka oo doortay inuu gobolka shabeellada ugu dambayn wasiirka wasaaradda dhirta daaqa iyo xanaanada xoolaha koonfur galbeed soomaaliya mudane madoobe nuunow maxamed ayaa ku goodiyey in koonfur galbeed aanay u dulqaadan doonin in la xaaluufsho dhirta ciddii u bareertana ay tallaabo ka qaadi doonto koonfur galbeed uxusaayo maanta toddobiyo tobanka abriil saas daraaddeed haddaanahay dowlad dowleed koonfur galbeed sidaan oo kaleeto maanta baydhabo hadda waa la taagan yahay wasiir madaxweynaha iyo wasiiradii xildhibaanadii iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo shaqaaliha wasaaradda taagan saacaddan hadda la joogo sidan oo kale dadkii bay beerayaan si la mid ah bakool wasiirkii maaliyadda jooga iyo maamulka wasaaradda howshaa baa ka socotaa waxaa la mid ah meesha la yidhaahdo faraawe oo maamulkii xuska maalinta dhirta dalkeena ayaa ka mid noqonaya soo nooleynta xusaska maalmaha qaran ee dalka ay u astaysay dowladdii kacaanka ee burburtay labaatameeyii sano ka hor xasan matoore warbaahinta qaranka soomaaliyeed afgooye
isla munaasabad taasi lamid ah oo lagu xuseeyey toddobaadka dhirbeerista soomaaliya oo toddobiyo tobanka abriil ku beegan iyadna waxaa lagu qabtay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ee maamulka galmudug haddaba waxaa warbixintan cadaado ka soo diray maxamuud cabdi diirshe oo ku sugan magaaladaas munaasabadan ay ka soo qayb galeen madaxda heerarkoodu kala duwan yahay ee dowlad goboleedka galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda bay-ada dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka galmudug munaasabadda ayaa waxaa lagu sheegay in xilligan la arkay cawaaqibka ka dhashay jarista dhirta iyo wasaqaynta deegaanka haatanna loo baahan yahay in la abuuro mashaariic wax lagaga qabanayo baahiyadaasi axmed sheekh xasan jagajagay oo ololeeya ilaalinta deegaanka islamarkaana siddeeddii sane lasoo dhaafay gobolka galgaduud ka waday dhirbeeris ayaa sheegay in loo baahan yahay wacyigelin dadka lagu baro faa'iidada dhirta waxaan ii sheegayaa deegaankeennan gobollada koonfurta waxaa la yidhahdaa dhirtu way ka baxdaa iyo beeruhu deegaankeennan biyo ayuu laayahay shan iyo toban kun oo geed ayaan xasuustaa sideedaa sacdood inay soo gaartay deegaankan galmudug state intii aan anugu gacanta ku hayay shaqadaasna waxaa ila waday hay-ado private ah oo hadda maxalli ah oo degan cadaado iyo godon labe maxamed xuseen maxamed wasiirka wasaaradda bay-ada dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay inay dhowaan soo saarayaan sharciga ilaalinta deegaanka oo baarlamanka laga ansixinayo waxaa daruuri ah in sharciyad la sameeyo ama legislation loo sameeyo jarista dhirta si sharcigaas uu noqdo sharci galmudug oo dhan uga dhaqan gala cid allaale iyo cidda ku howlan jarista dhirtana lagala tacaamulo iyadoo marka hore loo samayn doono wacyigelin iyo baraarujin iyo in hiwaayooyin kale loo abuuro ka wasaarad ahaan waxaa miiska saaran hadda qorshayaal badan oo shaqo abuur ah oo dadkaa dhirta ku jaraahay aan uga bedeli doono hiwaayadaas xun oo ay caadaysteen oo dhirta ay ku jirjireen caam ahaan meel kastoo aan joogno ummadda galmudug aan u sheego in mashruuc dhirayn ah wasaaraddu ay soo wado dhowaan mashruucaas oo labaatan iyo laba kun oo geed la beeri doono haddii ilaahay idmo dhirtasna waxay isugu jiri doontaa saddexda nooc oo dhirta isugu jirto madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi oo munaasabadda soo xiray ayaa xusay in galmudug ay qaaday tallaabooyin badan oo xaalufka laga hortegayo runtii waxaa muhiima inaan isku guwaabino dhirta in la abuuro waxaa muhiima inaan isku guwaabino in maaragta muxuu ahaa lala dagaalamo dadka dhirta jaraya dhuxusha jaraya annaga dowlad ahaan hadda dhowr jeer oo degmada cadaadi maamulkeeda aan ka caawin ugu jirtay in maaragta dhir jaraya lasoo qabto oo lasoo xiro oo lasoo kala ceeriyo insha allahna waxaan rajeynaynaa inaan laalaabno arrintaas
wararka ka imaanaya gobolka waqooyi bari ee dalka kenyana waxa ay sheegayaan in xaalado nolol xumo ay la soo diristay qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari kenya sida uu kusoo waramayo waryahayga maxamed nuur maxamed cabdulaahi iyagol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab warbixintan ayuuna kasoo diray qaxootiga soomaaliyeed ee ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay ka cabanayaan dhibaatooyin dhanka nolosha ah qaar ka mida guddiga qaxootiga ee xerooyinkan dhadhaab oo arrintan ka hadlaya waxaa hadaladoodii ka mid ahaa waxaa jirtaa qolkii aan qaxootiga guud qaxootiga dhadhaab dhagaxley iyo ifo iyo haddii la xagadheere markii aan ka hadalno dhammaantood dhibka maanta jira waxaa ugu weyn raashin xumaa ugu weyn wax raashin la yidhaahdo oo dadka anfacahaya oo maanta gaarahaya oo la siiyaa ma jiraan waxaa weeye hadhuudh la yidhaahdo sorgom oo maaragtay oo hadhuudhka yaryara oo badbadoobaaday oon xataa xoolaha la siin karin bur baa awal hore u n r beriisna ma bixinaynin haddii aan la yidhaahdo timirna ma bixinaynin waxay la bixinaya wuxuu ahaa bur oo dadku burkaa bay burkii xataa burkii hadda waa la waayay waxaana weeye bishii baa la yidhi hal mar waxaa weeye ruuxii ama toban ha ama toddobaalaha ama sagaalaha ama tobanlaha waxa aad la yaabayso saliida oo aan afar maalmood wax ugu darsamaynin weeye saliida lasoo siiyaan waxaa weeye waxay taagan tahay hadda madaxa gamcaha inay ilmaha iyo dadku ku qaataan oo ay ka baxaan xeryahan dhadhaafooyinka xagadheer kambacaws iyo dhagaxleey dhibaatada raashinka midda daawada midda biyaha midda nolosha mid dhan kastaba haddii laga fiiriyo wax ka jiraa ma jiraan dhibaato xun baa dadweynaha ku haysata waxaan leenahay dhibaatada maanta qaxootiga haysaa weligeed ma soo marin nineteen ninety one ilaa haddeer intii lasoo joogay weli lama arag midda maanta waxaan leenahay dhibaato xun baa dadka haysa anaa waxaan ka codsanaynaa hay-adaha wasabafalka inay wax ka bedelaan dhibaatada maanta haysata qaxootiga guddiga qaxootiga ee xerooyinkan dhadhaab ayaa sidoo kale waxay ka codsadeen dadka soomaaliyeed ee wax haysta iyo weliba dowladda federaalka ee soomaaliya inay caawiso dadka soomaaliyeed ee ku dhibaataysan gudaha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo sheegay in xilligan lagu guda jira xilli roobaad islamarkaana in badan oo ka mid a qaxootiga amaba intooda badan aysan haysanin hoy wanaagsan oo ay ka galaan roobabka xilligan ka bilowday xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol radio muqdisho xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gobolka waqooyi bari ee kenya
maxamed nuur aad ayuu u mahadsan yahay wararka dibaddana waxaa ka mid ah tirada dhimashada ee ka dhalatay dhulgariirkii baaxadda weynaa ee ku dhuftay dalka egwador ayaa sare u kacday ilaa toddobaatan iyo toddoba boqolaal kalena waxaa lagu soo waramaya inay ku dhaawacmeen madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi egwador george galas ayaa waxa uu sheegayaa in tirada ay u muuqato inay intaan sare uga sii kacdo iyadoo ay wararka laga helayo guud ahaan waddanka ay isa soo tarayaan tirada dhimashada ee dhulgariirkaasi kooxaha gurmadka ayaa la hardamaya inay gaaraan xeebaha yaryar ee kalluumaysiga ee aadka u saxmadda badan halkaasoo dhulgariirka uu ku dhuftay maalintii sabtida oo aynu soo dhaafnay ugu dambayntiina shirweyne ay isugu yimaadeen waddamada soo saara shidaalka oo ay kaga wada hadlayaan suuragalnimada in la xadido wax soo saarka shidaalka ayaa lagu soo waramayaa inuu wajahay dhibaato la xidhiirta kala duwanaanshaha u dhexeeya sacuudiga ee carabiya iyo waddankaasi iiraan sacuudiga ruushka iyo dalal kale ayaa waxa ay rajeynayaan xadidaad lagu sameeyo heerka wax soo saarka ay sare u qaadi doonto sicirka saliidda kaasi oo aada ugu ka- sare ugu kacay ama hoos ugu sii dhacay baa layidhi tan iyo bartamihii sanadkii labada kun afar iyo tobankii si kastaba haatay iiraan ayaanan doonayn inay ogolaato in hoos loo dhigo wax soo saarka saliidda qayriin mana ka qaybgalayaan baa layidhi shirka ka soconaya dalka qatar taasi ayaa lagu soo waramaya inay carqaradaynayso horumar laga gaaro wadaxaajoodyada madaxda dalalka soo saara shidaalka ayaa waxa ay ku howlan yihiin sidii sicirka saliidda qayriin ee aadka hoos ugu sii dhacaysa wax looga qaban lahaa hawsada saliidda qayrin ayaa waxaa haatan lagu kala iibsadaa baa layidhi wax ka yar kala bar qiimihii ay ahayd bartamihii sanadkii labada kun afar iyo tobankii dhegeystayaal warkii habeennimo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya caawa xada isniin ay soo gelayso lix iyo tobanka toddobiyo tobanka bisha abriil laba kun lix iyo toban ay ku beegan tahay waa naga intaa ciddii warkeena uu sheegana maqal iyo qoraalba waxay ka akhrisan karaan barta internetka aynu ku leenahay raadiyo muqdisho dot net